dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha barnaamijku wuxuu caawa si tooseed uga imaanaya stuudiga raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho anigoo sharmaarka maxamed maxamuudana waa idinla socodsiinaya
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihi iyo dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado oo caawa xiise gaara leh qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa al-shabaab maanta kala wareegay degmooyin muhiima oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo mudug degmooyinka xaradheere galcad iyo sidoo kale iyo sidoo kale degmada ceeldheer ayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ay la wareegeen waxaad dhegaysan doontaan xogo la xiriira deegaanadaas ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo dadka sidoo kale barnaamijka waxaan idigu soo gudbin doonaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu ka hadlay deegaanada laga xoreeyey al-shabaab waxaana dhanka kale uu wacad ku maray in deegaanada kale ay ka saarayaan al-shabaab sidoo kalena aysan uga harayn deegaanada kale ee soomaalida haddii ay aadaan waxaan idiinsoo gudbin doonaa codka madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qarax ismiidaamina ayaa saaka ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan haddaba xogo la xiriira qaraxaas iyo geystay ayaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiga cadaado dhegaystayaal idigu soo gudbinaynaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan ah iyadana waxaa xalayto ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom al-shabaab ay ku weerareen madaafiic iyadoo ciidamaduna dhankooda ay ka jawaabeen haddaba guddoomiyaha degmada maxaas oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayna waxaa gaaray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxaana halkaasi la filayaa maalinka beriya inuu ka furmo shirka dawishaysiinta madaxda maamulka koonfur galbeed barnaamijka xulashada waraysyada ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijkan duwahaya waxaa ka mid a xildhibaano kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa ka hadlay qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka xildhibaanadaasi hadday allaha awooda laga helo sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka waxaan idigu soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamkaba qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana waxaad maqli doontaan
hawadiisa gelin higiya qarax baan maqlaayo rayguhu ila guuxayaan hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkayla gariirayo gawduu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dado waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan
wararkaasi wixii nagu soo korna ayaad dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada caawa ku maqli doontaan
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyo cadaado aanu ku bilaabanay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa maanta howlgal ballaaran oo ay ku qaadeen degmooyinka xara dheere iyo ceeldheer iyo sidoo kale deegaanka galcad waxay kala wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo haystay deegaanadaasi in ka badan toban sano ciidamada ayaa deegaanadaasi markay la wareegeen waxa aysan la kulmin wax iska caabina waxaana ay deegaanadaasi kula wareegeen si ammaanah ciidamada ayaa baaritaano ka wada magaalooyinka xara dheere iyo sidoo kale ceeldheer iyo galcad oo maanta ay kala wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab al-shabaabkii ku sugnaa deegaanadaasi ayaa lagu soo warramayaa inay iskaga hayaameen inta aysan soo gaarin halkaasi ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoor qoor ayaa waxa uu ka hadlay deegaanada laga xoreeyey al-shabaab iyo howlgalka ay wadaan ciidamada waxaana sidoo kale uu ammaan iyo boogaadan u jeediyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka isagoona sheegay in al-shabaab laga xoreyn doono deegaanada kale ee galmudug ay kaga sugan yihiin waa kan madaxweynaha oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkaan rabaa inaan maantay ka bogaadino guulaha waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo cadowga khawaarijta ah ee looga guulaystay deegaano muhiim ah oo aada iyo aada ay muddo dheer dhibaato ku hayeen waxaan rabnaa mahad dhammaanteed inaan marka hore alla subxaana wa tacaala u celino ilahay baa mahad leh dhammaanteed kadib waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeeno ku bogaadino isugu hambalyeeno guusha weyn ee la gaaray gaar ahaan waxaan leenahay reer galmudug meelay joog meelay joogaanba guul weyn baan gaarnay ilaahay baa guul weyna siiyey naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa ee khawaarijta ah waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istraatiiji saad ogtihiin oo waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkanaga ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen degmada qadiimigaa ee xaradheere iyo degmada galcad waxaan leenahay meel kasta ay joogaan dadka reer galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay taaka ka mida galmudug uga hari mayno inta dhiman ayaan ka dhammaystirayna insha allahu tacaala sidoo kale waxaa noo suukaa namid ah dhulka soomaaliyeed meel kastay ka joogaan meel walbay ka joogaan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan rab halkaan aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta dowladda galmudug xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan waxaan leeyahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin naftiinna ayaad u hurteen halgankii khawaarijta dalka laga xoreeyey dadkiina dalkiina iyo diintiina ad ku xoreyseen inta dhimanna oo ku guulaysanaysaan insha allahu tacaala walaalayaal umada somaliyed meelay joogtaba mar kale aan hal mar u wada guntanno waa loo guntaday waa la gaaray guushii aan ugu guntanno weliba waxay galeen aan ka goonaynaa mar walba waa kama kama harayno kama harayno yayna baxsanin insha allahu tacala asalamu calaykum raxmat ullahi barakatu kaasina waxau ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlayey deegaanadii maanta lagala wareegay al-shabaab oo ka tirsan mudug iyo galgaduud barnaamijka xulashada waraysyada raadiyo cadaado ayaad dhegaystayaal weli la socotaan
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslax altabliiq alshabaab salafun jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan amay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssdf snm unc sbn ssnm uncsb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
markaana gobolka hiiraan qarax ismidaamina ayaa ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan qaraxan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyeed ayaa lagu soo waramayaa in uu halkaasi ka dhacay waxaana qaraxa geystay qof naftii halligaa oo isagu watay gaari noohaa sida dadka deegaanku ay sheegeen haddaba ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay qaraxaasi tiro toban ka badanna way ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale burbur xoog low soo gaaray qaar ka mida goobo ganacsi oo iyagu halkaasi ka agdhowaa haddaba qaar ka mida xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa iyagu arrimahaasi ka hadlay xildhibaan cabdimaalig ibraahim cabdulle iyo xildhibaan daahir amiin jeysow oo iyagu deegaan ahaan kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa ka hadlay dhibaatadii maanta ka dhacday degmada halgan ee gobolka hiiraan waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii reer hiiraan ee qaraxyadii faraha badnaa ee wax ku noqday ee ugu dambaysay qaraxii shalay iyo kii jallaqsay kii saaka ka dhacay halgan oo ay dad muhiim ah oo waxtar ula dalka ay ku baxeen aad iyo aadaan uga xumahay runtii qaraxyadaas ayagaa oo ay saaka ugu dambaysay degmadii halgan ay weerareen qaraxyo ku weerareen bulbuurta ay weerareen jallaqsi ay qaraxyo ku weerareen nimankii naflacaariga ahaa ee shabaab cadownimada meeshii ugu dambaysay ayay ka gaadhay waxaa weeye waxay soo afjareen oo ay awoodi waayeen inay ciidanka lugta kula dagaalamaan aarmiga iyo hubka ay haystaan waxay u beddeleen qaraxay u beddeleen sidaa daraaddeed shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay isdifaacaan baabuurta qaraxyada wadda lasoo sheego si looga qabto khaasata dadka reer hiiraan ee aan kursiga ku matalo waxaan ka codsanayaa inay isdifaacaan muxuu ahaay naflacaariga jabay ee qaraxyada la wareeganayo baabuurta qaraxyada ah inay muxuu ahay sheegaan oo ay qabtaan runtii waa dadaaleen bulburta waxaan ka warqabaa labadii askari ee baabuurkaas ceyrsanaysay ee xabadaynaysay inay ku dhinteen iyaga oo sidii u xabadaynayo sometime taatikooyin xunbay isticmaalaan marka si kastaba ha noqotee intii naga dhimintay sabar iyo iimaan allah naga siiyo adkaysi badanna ha la sameeyo yaa la niyid jebin dagaalka shabaab lagu xoraynayo wuu socdaa waana gabagaba insha allah insha allahu markii hadda laga soo noqdo dhulkaas bariga laga soo laabto waxaa loo gudbi doonaa qoraxsin qoraxsin markii loo gudbana shabaabka ilaa iyo kismaayo lala soconaya ma aha waxa laga xoraynaya hiir shabeelle keliya maaha ilaa iyo kismaayo iyo muxuu ahay iyo jubbooyinka ayaa la daba socon doonaa hadda fayskii saddexaad la bilaaban doono shacabka soomaaliyeed inay gegsi badan sameeyaan dulqaad ay u yeeshaan waxyaabaha cadaawatubnimada oo ugu imaanaysa nimanka khawaariijkaana loo adkaystoon lagu niyad jaban ayaan soo jeedinaya aad iyo aadaad u mahadsantihin maanta waxaan u tacsiinaynaa dadkii lagu xasuuqay ee, degmada halgan oo saakay oo qarax ay qoladan khawaariijta ay kula beegsadeen ay kula kalaheen dadkii oo magaaladoodii si nabada u joogo maalin horeeto sidoo kaleeto qarax sidan la mida wuxuu ka dhacay buuloburto wuxuu ka dhacay jallaqsi marka waxaa muuqato een, in cadowgii uu isu beddelay inuu ummaddii u ciqaabo taasna waxaa keenaya aaminsanahay een, maadaama uu wakhtigoodii uu soo dhammaaday waxaa lagu yaqaano cadowgan ay tahay qarax ummadda soomaaliyeed iyo adduunkoo dhan waxay ku yaqaanaan cadowgan wax la dhaho qarax wuxuu qabsan jiray uu qabsanayaa laakiin annaga taas wax wax dhibaataa uma arkayno sababtoo ah weligeenba wayna qarxi jireen insha allah wakhtigoodiina waa gebagebo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ha u diyaargarowdo in nimankan la soo afjaro qaraxyadanna way soconayaanoo waa la soconnaa ilaa ay ka jiraan marka annaga ka xildhibaan ahaan oo deegaankaas matalo markaan dadkeenna la hadlayno dadkaan halkaan ku matelno waxaan u sheegnaa inay dad dhimanayaan inay dad qarxinayaan inay dad dhibaataynayaan hadda sidaad la socotaan asbuucii hore waxay gaareen inay xoolihii dadka ka laayaan oo aad la socotaan ilaa iyo afar boqol oo ari ah inay ku laayeen gobolka hiiraan taasna waxay daliil u tahay inaysan ummadda soomaaliyeed iyo dadkaas aysan u oggolayn wax nolol ah haba yaraatee maray ceel ay duugaan ee ceel qarxiyaan mar ay xoolo laayaan iyo mar ay shacabkii qarxiyaan ayay iska dhigeen laakiin insha allah annagana waa ku noqonaynaa gobolkii hadda sida ugu dhaqsiyaha badan dadkeenna inaan dhibaatada la- la wa- een, la qaybsanno inaan guulaha la qaybsanno waa idiin soo soconnaa qoladaanne insha allah wakhtigoodii wuu dhammaaday nimankan awalba qarax waa shaqadii lagu yaqiinay oo farsamadooda ah waxay lagu yaqiinay inay ummadda qarxiyaan ayayna qabanayaan howlgalladii sidoodii ayay u socdaan ciidamadii sidoodii oo abaabulan yihiin waa iska warhaynaa wax walba sidii loogu talagala ayaan ku ayay ku socdaan wax haba yaraatee oo dhibaato aan u arkayna ma laha qarax oo ay shabaab geysato weligood ummaddan way qarxi jireen waxaan u istaagnana waxaa waaye qaraxan inaan soo afjarno wahagaag dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaan cabdimaalig ibraahim cabdalle iyo daahir amiin jiise oo iyagu ka hadlayey qaraxii ka dhacay degmada halgan ee gobolka hiiraan barnaamijka xulashada waraysyada raadiga cadaado ayaad weli la socotaan dhegeystayaal
jooji jooji waryaa gaariga waa la baarayaa ay soo deg
askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad igana u baari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askar tuutaysan baa saaran yaa oo miyaadan ogaynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamaddaba isku qarxiyey in iyaguna ay wada tuutaysnaayeen miyadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco
Een, askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
wahagaag dhegeystayaal saaxiibayaal isla weli gobolka hiiraan ayaan ku guda jirnaaye degmada maxaas oo iyadu ka tirsan gobolka hiiraan ayaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaa xalay ay ku weerareen gantaallo waxaana gantaaladaasi ay la beegsadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa admis oo iyagu halkaasi ku sugan haddaba guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalane ayaa raadiyaha cadaado uga warbixiyey sida halkaasi wax uga dhaceen ilaal dabadeed eh, wax weyn hadda kama dhicin degmada maxaas xalay guryaal lagu soo tuuray gabadhaana ku dhaawacantay oo dadka shacabka ah wixii kale cidla ilaahay wax kuma yeelin haddii ciidan tahay haddii shacab tahay dabadeed ciidamada shaaca lagu jawaabay waana carareen meelahaasi waa dad la facaanay oo meelay wax kasoo gudayeen marka eh, wax weyn hadda meesha kama jiraan ayagana waa carareen xaaladan waa degan tahay intaasay xaalka kuwa ka waataa marka guddoomiye halkee bay ee hubiyaasha ka soo tuureen walaal waxay kasoo tuureen masaafo eh, toban kilomitir sideed kilomitir saakaan anaga meesha tagnay sideed kilomitir ee masaafo ah ay kasoo tuureen hoobiyaha marka baabuur ay ku waayaan meesha baabuur ku yimideen kadibna baabuurkay ku baxeen marka laga yimaado shacabku in khasaaro oo kasoo gaaro hoobiyaashii al-shabaab ay maxaas ku weerareen marka dhanka ciidamada dowladda saldhigyada oo ay bartilmaameedkoodu ahaa maxaa khasaaraho jira hadda maya maya maya wax khasaaro ciidan dawladeed hadduu amson yahay iyo hadduu ciidan soomaali yahay wax khasaaro soo gaara ma jiraan al-shabaab waxay bartilmaameed ka dhigteen maxaas iyo sidoo kale degmooyin kale oo hiiraan ka tirsan tallaabada qaadaysaan maxay tahay marka hadda
walaal qorshahayna anaga waa cad yahay qorshahayna marka horena waa cadday haddana waa cad yahay Eh, anagu mar- marnaba isma kala dhigan waa dad qawleysata oo dadka shacabka hubiye kusoo tuuray oo argagixiso ayagana cararay hubidada iyo soo duulo meel qabsada ma aha dad hadda fadhiisin lahoo fadhiisin loo baadigoobaana ma ahan Eh, waxaasna hadda khatar weyn ma ahan oo ilaahay umada waa ka ceymiyey hadda batar fadhigooda aan ku tegayna hadduu loo yira waa taha marka een, guddoomiye halgan oo kale hiiraan bay ka tirsan tahay al-shabaabna saaka weerar bay ku qaadeen bal xog naga sii arrinka ah
walaal eh, eh, halgan aniga ma joogin laakiin magaalo waxay u ah baawura isku qarxiyey eh, meel ceelahoo biyo laga dhaansanayay dad shacaba iyo ciidan soomaaliyeed masar gaarahoo boolisaha wax gaareenaa lagura ku dhintay marka khasaarihiisuna waa yaray baawurkaas qaraxiis waa la fashiliyey isagu wax weyn uu rabay laakiin waa la fashiliyey wax weyn ma gaadhin marka xaaladeeduna waa degan tahay
dhanka shacabka marka maxaa khasaaro oo soo gaaray
walaal horta xog raabsinba kama hayo oo waa la hadlay inkastay isgaarsiintoodu hadda marka dambe la jaray nin jamaal yiro sargaalaha oo aan ku sheegay boolisaha ku dhintay lagu yiri marka eh, wax dhintay eh, ninkaas eh, sargaalkan ka maqlay dhaawacyana waa jiraanaa lagu yiri marka dadka shacabka ahayna wuxuu ku dhaceen iyo ninka sargaalka amawga hadda ciidamo kaleeto dowlad meel degan hadda wax kuma gaareenaa lagu Een, laba toddobaad wax ka yar al-shabaab weeraro ay ku qaaday degmooyin ka tirsan hiiraan dhanka maamulka gobolka hiiraan gaabisa ka jira ma la odhan karaa bal
ma la oran karo walaala wax kale u banaan maba jiraan ba madaxyadii naftirday waa dagaalkii ugu dambeeyey haddii kulaalku ku xirto ilaa dagaalanayda
waa tah
marka mukulasha gurgu lagu xiro orda laga istaaga waa waa dagaalamaa nimanka waxay ugu dambeeya ku dagaalamaa madaxyadaas waay iyo malaafiicdaasas lagu tuura oga hadda waxa awooda ugu weyn niman saldhig qabsaday ama weerar naaday ama dad soo afjaray ma aha nimanku niman iri bereeyey niman xoola kursaday niman beena dhigay niman baawur isku qarxiyay wax weyn ma aha waa waa dagaalka waa fahmi kartaa dagaalka meeshuu mari waa
laakiin feejignaan amni oo loo baahnaa samahan olaamaha amniga iyo guud ahaan maamulka gobolka hiiraan iyo degmooyinkooda inay galaan maadaama al-shabaab lagaga itaanroonaaday weeraradii iyo sidoo kale dagaaladii ka dhacay hiiraan iyo deegaano ka tirsan
walaal qoro qaraxu qodob ku imaanaa ma taqaanin qofaa isqarxinaa qodob ku imaanaya ma fahmi karta qaraxu qof naftiisa maaraynayna oo isku isqarxina oo oo adag naftiisa dhaqaalaynayna uu meel sugyaha aqoonin oo socda kubaa jira wadooyinaa jira jidadaa jira eh, asiga naftiisa maarayn maayo baqi maayo hadda waa fahmi karta marka eh, maxaan ku sharaa ciidan lama socyo gaadiid badan ma wadayo waa qof keligiisa marka ma ma ma ahan si sahlan waa kusoo geli karaya anigaba hadda iyo tagaa iyadoo qofka anagaa ismaaytii karaa mugudaa berber aala tegi karaa guddoomiye gobolka hiiraan marka in egno waxay ahayd gobolada inta badan sida dardarta leh ay kaga socdeen howlgallada ka dhanka al-shabaab waayadan waxaad moodaa in gaabis uu ku yimaaday bal arrinkaa faahfaahin naga sii gaabiskan yimid iyo wax u sababa walaalow adoo raalliya nimanku awoodii hore ma hayaan marka hore meelahay weerari jireen waa la socotaa weeraray qaadi jireen dhulay burburi jireen daday qabsan jireen ceeladay guri jireen hadda waxay isku bedeleen qarax meeno iyo qof keligiisa marka inayna awood badan jirin inuuna gaabis jirin waa fahmi kartaa hawshiina waa socota oo lagama kala tegin oo wax gaabis leedaa ma jiraan marka eh, waxaa la dhihi karaa gaabis markay nimanku dibigii isku soo aabaabulaan dib usoo duulaan waa la dhihi karaa ee waxyeelo geystaan laakiin qof isqarxinaa gaabis baa jiri kara waa tahay marka eh, xaaladdu saas waa wax weyn maaha waxaas waa wax nafla caari waa waa dagaalka ugu dambeeya waa uga awoodda hore mahaayaan meel ma weerarin meel ma qabsan Eh, waa dad xaan kusoo dhuumaalaysan oo meel isku qarxin ama meel dhibaatayna aba xoolo qala maadaama hadda sidaan aragno al-shabaabku si gaar ahaaneed bartilmaameed ay kaga dhiganayaan hiiraan maxaad baaqoo soo jeedinaysaa marka walaalow horta dad shacabka reer hiiraan argagaxisadu bis beegsama shacabka soomaaliyeed beegsanaan waxay reer hiiraan ku sameeyaan soomaalida kalena waa ku samaynaa marka soomaalida inay ka farjugnaato soomaalida inay diyaargarowdo soomaalida inay gacan bere iskaga qabato soomaalida inay gacmaha isqabsato soomaalida inay meel iska soo jeestataan ku maamaya kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo isagu ka waramayey hoobiyaal xalay lagu weeraray fariisan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa admis ay ku leeyihiin degmada maxaas ee gobolka hiiraan barnaamijka xulashada waraysyada ayaa dhegaystayaal weli la socotaan
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisay
dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay
weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiga cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan taliyaha ciidanka lugta soomaaliya maxamed tahliil biixi oo isagu qayb ka ah ciidamada howlgalka ka wada deegaanada mudug iyo galgaduud ayaa waxa uu ka warbixiyey degmooyinka xaran dheere ceel dheere iyo sidoo kale deegaanka galcad oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegeen biixi ayaa waxa uu sheegay in deegaanadaasi ay xor yihiin islamarkaana deegaanada kale ee ku harsan gacanta al-shabaab maalmaha soo socda laga saari doono waa kan biixi oo arrimahaasi ka hadlaya bismillahi raxmaan raxiim mudane wasiir farxad bay noo tahay inaad noogu timaadda jiidda hore ee difaaca ama jiidda hore ee dagaalka runtii waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta galmudug khaasatan gaalkacyo ama wasil iyo ciidamada kaleeto oo kala goonida ah oo ayaguna ka socda galmudug sida ciidanka baxdo iyo ciidanka jawle oo dhammaantood ka garab dagaalamahaya xoogga dalka soomaaliyeed gaarayna guulo la taaban karo farxad bay noo tahay maantay oo runtii ciidammadu ay gaareen guulo rasmi ah ama ha ahaato ciidamada ka soo galguduud shabeellada dhexe ka yimid oo galgaduud ku soo beegan oo ayaguna guula gaaray iyo kuwii halkan ka dagaalamay hobyo godan baan u bixinnay aaggan oo ayaguna guula gaaray guulaha adigaa sheegi doona wasiirka gaashaandhigaa sheegahaya laakiin wasiirka waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo in maantay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo ka garab dagaalamahaya iyo shacabka soomaaliyeedba ay khawaarijta ka gaareen guulo waaweyn kana qabsadeen meelo muhimah insha allahu cadowgiina uu jabay lala baacsanahayo aan looga hari doonin godadka uu galay jaallo wasiir markaan ma ahan tii labaad iyo tii koowaad iyo tii saddexaad inta aad noogu timid difaaca inta aad noogu timid jiidda hore waana dhiirigelin runtii loo baahan yahay kuna beegantay xilligeedii
dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay
ku hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado markaana kusoo dhowaada xubintii saaxiibada kalamaan halow halow arrankoolka galmudugow mii maqasha war waanku maqlaa cabdulla war ma haysada xarareeraan joogaahe waxaa la yidhi haddii lacag la waayo galmudug hadal ka soo yeedho waa inay qaraabtaan sharcigii hor ugu sii yiile khawaariijta lagu duulayana ciidankaa wadee loomana dhammee dowladdaad ka hor dhacaysa yaa hankoolow xaytaha lagaa dhex warramaaye war tigtag waxaan ku arkayay madaxweyne qorqoor oo dhahaya buufiya cayayaanka halow kalamaanay halow xagjiriinta irhaabtu wax dhambay xaniibeeno xarga ay ku hayeene maxor baa xarar dheere hamham bay baxayso hoos baad u hadashee mahoyga mahoyga mahoyga la jooga halo halo
war kalamaanay war ma haysiin amiirka xardheere xukumi jiray oo duurka galay waxaa la sheegay inuu heesay wuxuuna yidhi nidaamidhaga male hadduu malaga dhawaaqe magansaday wedkaygii war waxaa kaluu yidhi baa la yidhi waayeeldadow inaan waalanahay duni weersido wacadkii xaqii weydaaragtaan
horaa waxaa loo yidhi xumba iyo xiisa waa dhacaa xaqdarey wateen xeer laheene aryaadhaha dadweynihii xarar dheer oo aan shaloo dhan nimankii indha saarin aaberiga waxay arkeenaa la yidhi muuqii ciidanka qaranka beled kale ogaadhahe waa cid loo wax dhinnahaa ku hersane intii ana waxay tidhi galladaan sugayniyo wakhtigii waana soo galaye cabdullaw hadda maxamed kafaanjo gurigiisii waa tegi karaa miyaad leedahay war cabdulla waxaad ka tagtay gaashaandhigow idin garab galle gacmaha isqabsada oo isu wada gargaaro mamabay guntee tahay gela waraf ma lagu dayay wargaboosow adna waxaad ka tagtay geyshkayagow guulaysta war geyshkayagow guulaysta horaa waxaa loo yidhi garab walaal isku guur yaa gaari karaa garab walaal war macawislihii shabaabku dhega hadlayso xikmad ka soo burqatay waxay dhaheen wakhtigu wuxuu go'aamiyaa qofka aad la kulmayso nolosha qalbigaagu wuxuu go'aamiyaa qofka aad rabto nolosha laakiin dabeecadda iyo dhaqankaagu waxay go'aamiyaan qofka kula joogaya noloshaada war cabdikuusow ma waxay ula jeedaan nimankii ari laaya aadmi dhaafi mayaan war arigaba waxaa loo dilay aadmigu anfacaayo eed kale ma gelin oo arigu ma sidaasu ku ridoobay warnamiyow haasi tuugu aleeri lan hoolnool hadyahaningandaayey aga wargoor hilmadeeyow shirka bay dhow waa furmayaa caloolxumada iska daa war ninka luusxada garaabaati dhaafi maayaa la yidhi war kalamaanay war ma haysiine degmada galcad ee gobolka galgaduud waa lala wareegay war ciidamadu galcad way dhaafeenoo ceeldheer baa u muuqata war war ma haysiine wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur jaamac maantoo kalena madaxaana furan muu yidhi maalintii galmudug ayay maanta tahay muu yidhi maanshee dareen matalaadka weyn ayaa iigu mudan miyuu yidhi war dad waalanaatiin waxna laydinma sheegi karee wasiirku wuxuu yidhi galcad iyo xaradheeraba gacantaan ku dhignay waxayna tusaale u tahay in khawaariijtu jabeen maantoo kalena gacantaana furan ma ku daray wakhtigu mawaare weligaa ogaa ninba waayihiisa wala loo tumaa wala loo tumaa yeerey warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi wagareeykan waasacan wax la yaabla weeyaan sida wariya soona wiilkaan soo hadlaayo ma wadaagno sheeke colka waraf ma lagu dayay cabdikuusow ma inaan mar dambe la heesin baad rabtaa war dalka ha la xoreeya ninkii gees badiyaba ha la arkee war hadda maanta eriya eriya eriya miyaa ka dhacday waa jabeene jabiya maa ka wadaa maraqaankaa cabaa warya oo ka wadaa waa lagu kufa lagu kala jaba kibirka oo ma saasuu yidhi
beeni dhaaftaa way jabtaaye ma og tahay aryaagga booso waxaad ka tagta ma og tahay jinnada udug ruuxan jirrib uu soo marin sahal lama dhex jooje cabdulla waxaa ka tagtay ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indhaasoo ma jiidaal qalbiga janjeere war adna waxaad ka tagtay haddaad jamaato cadowga iyo ruux ku jidhna ceeba harhka kuma jiide kalgacloodna waxaa ka tagti manaaso ulqaato oon imaado inaa leego ordaayo waa ogaaye war wiil iskuulka ka tegayo macwislii ku biiraya wuxuu yidhi cub ku xidhka cabaaji hadduu iswaalana sii ceeji shabaabka sii ceeji war gabay allah u naxariistay abwaan khaliif sheekh maxamuud oo kalamaan bililiqaysata wuxuu ahaa shabaabow dubbaa kaaga dhacay duudka araxdaaye afartaadna dacal ciidamaa kaaga soo degaye dogob iyo docdii bayre iyo mudug degaankeeda waxa kugu dul hehaabayaa waa diyaarado eh afantariga dalandoolaya kugu dabraynaya waxa miig degmada ruunurgood kugu duqaynaya dabaabaadka haafaana iyo ruushma soo dirane waxa hoorka kaa daadiyiya duufku waynaga markaa shabaabow ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indhasoo ma jiidaan qalbiga janjeere indha sooma jiidaan taas waayo samidee cabdullana wuxuu yidhi how lugooyo ninkii laasima gurmooye liibin keenima lugooyo ninkii laasima gurmooye liibin keenima war cabdullow lug ninkii isjabiye isagaa koleeyey ujiise dogantu duulaankaan dareeri dadabkilahantideemayawba dirirdiis ma dareema soo leeray aniin ili dardaaromey darbinaw marow faragshay geed madaaraw aryamadeeyow adiguna wareerowdooyo waniini ka tagtaye abdulo hata hayta wiiday he dadkii berkaasaan duday aniina ka darsamay wal odorangali sheegay deerow widaayow dagaala lesdaarikii warmadee waxaa ka tagtay langwing ma booraw beenaa ogaadee ilintay barootee biyahan dareerte warmadeeyo waxaan kaloo maqli jiray guuxaa dheegne booyadii mudne beeba nagate shal fariirne warma waxaa la joogaa markii maday madaaficda yidhi madara kooye madageenna allow kaweel buda warya masiibo may wal ninka dari un ulhaya koonfur galbeed koldhow iyo shildoorade wargooyin war ma haysaane shirkii koonfur galbeed waa la isugu tegey weligii hadlankokiin hoobe la daarda turkisha muugsida jerteen wargoroyn madow laguma kala tegin macal madaxweyne xasan sheekh baa ka qayb galaye mar dhow war xumow lagu waabaa laga filayaa lafta garee markii madaxweynehaas arki ma dhahi aboo malaaqoo mininka malaay ma soo moodi karaa warya baydhaw malaaykuba mayka aama horta shirka koonfur galbeed ka hor reer koonfur galbeed waa dirirsan yihiina dib u heshiisiin ha loo sameeyo iyo ma dirirsana wax dib u heshiisiin loo samaynayaana ma jiraan baa la isku haystaye taa ma lagu heshiiyey buda warya anu weligaanoo farag isdeeri ma qalbi isdeeri ilaahu noo koriya kadoo aysadaani war kalemaanay war ma haysiine gobolkan hiiraan khawaariijtii qaraxyay kula meeraysanayaan degmo kasta dagaalka maxaad noogu bilowdaa miyay ku haystaan war dadka maxaad noogu dirteen weeye in shacabku si kaanya dhici karo maxaa dadka utusteen miyay ka wadaan war weligood bay meeshii lagaga adkaaday qarxin jireene ha ku wareerine war aniga la hadlahaya war jenaraal biixi waxau yidhi khawaariijtu dadka soomaaliyeed oo dhan bay u ciil qabaan laakiin waxaa ugu sii daran gobolka hiiraan war shabaab inay jabeen carabta xitaa waa aragtay magacoodana waxay ka dhigeen xarakatulkhawaarijiina shabaab aryaadaha gobolka hiiraan minay erigi ka laayeenna waaga maciil kaley usii qabaan war ariga maciil baa loo dilay war soo ma dhici karta ariga inay ayman addawaahiri ugu aarayeen war arigu ayman addawaahiri ma jirinoo waa hubaaye ma inuu geeridiisa ku farxay ku eedeeyeen war xataa geedahay jarayeen ay godana ugu aaraayeen war geeduhuna ma inay qarin waayeen bay ku eedoobeen war kalemaanay warka waad iga waasheene shabaab markay awood kale u waayeen ay rabaan dadka gobolka hiiraan inay qaraxya ku xasuuqaan laakiin ilaahay idankiis uma hirgeli doonto shacabka gobolka hiiraanna inay foojignaadaan baa waajib ku ah baabuur kastoo soconayana cidda wadata waa inay ogaadaan garanwaaga iyo ruufiyaanada la shaqeeyana waa inay ogaadaan guryahay ugu jiraana waa inay iska baaraan qof kastaana waa inuu amniga guud ka shaqeeyaa sida ree moqokorina xaasaskiyaa weli joogay fiiro gaar ah u yeesheen war reeriyo kulmiye waxaa ka bixi jirtay foojignaani waa falka ka hor war axmed daaci oo shabeellada dhexe degmooyinkii la xoreeyey mid ka mida ka hadlaayey wuxuu yidhi ragga xabad baa naga dhaxaysee dumarka gacantu nooma qabatee naga fogaadaan leennahay war axmed dacay warkiisa maadan fahmin oo wuxuu yidhi afar iyo labaatan saac taleefon ay kula nuunuun leeyihiin nimankiioo duurka ku jira wax la aqbali karana maaha war kalemaanay war ma haysiine taliska militarigu wuxuu sheegay danow deegaan la yidhaahdo shabeellada hoose ka tirsan saddex iyo labaatan khawaariija inay ku dileen waxayna dheheen annaga ciidamada aad misaa ka faramacaysannay nise miyaa u soo xuurantay war cid kastoo soo sheegtaba kabtay maaragtaa ka dhacday aryaanaha warkiioo kooban shacabku ah shaababiyo shaydaan baa heeska shaabiyeen shacabku alshaababiyo shaydaanka heeska shaabiyeen war kalamaanay war ma haysaane axaddii waatii toogasho lagu xukuma ninkii ninka maskiinka ah shanta kun oo shilin soomaaliga xamar weyne ugu dilay suuratul maa'ida luu dul akhdi waa ku falaxni cadaalada xilni balcadna ninkii ninkii maskiinka ah oo bajaajka wata isbaarada ku dilay isniintiyaa toogasho lagu xukumay marka waxaa iska cad ninkii nin dilay in la dilaayo hindi waxay dhahaan khaatilunkii khaatil war kalemaana waxaan maqli jiray naftu qaalibay noo noqotayo ninkii diila ninkale naftu waayaya ninkii diila ninkale naftu waayaya
waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegaystayaal waxaa la soo gaaray guntii iyo gebagabadii barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo si toosa caawa idiga imaanaya stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho stuudiyaha koowaad ee magaalada cadaado waxaa ii farsameynaya saaxiibkay shaafici sheekeeye intaa barnaamijkan midna mida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen labadiisa gelin higiyo qarax baan maqlaayo dhayguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawduu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dado waxay iga goynayaan anigu welitaa ma garan
odayaasha iyo intii lagu ubagalaado
adduunkani waa gabalse intaan gabalkiisu dhicin dalkani gurmad buu rabaaye hadday gubataa la yidhi hadday gacantaada tahay goshaada ku qaado intaad gogol daadsataan dhalkiya logaystartaa adduunkani waa gabalse intaan gabalkiisu dhicin dalkani gurmad buu rabaaye hadday gubataa la yidhi hadday gacantaada tahay goshaada ku qaada oo intaad gogol daadsataan gadhkiya logaystartaa
Nagiyada